Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadda gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka maanta ee radio ergo waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha julaay sanadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo toban maanta oo kale oo aad nooga barateen barnaamijka madadaalada waxaan idinkugu haynaa qodobo ay ka mid yihiin gabayaa toddoba jir ku bilaabay curinta gabayada warbixin aynu ka diyaarinay wiil dhallinyaro ah oo deggan magaalada qardho oo ka ganacsada alaabaha dhaqanka abwaana da-yar oo ku nool magaalada gaalkacyo oo ka sheekeynaysa maansooyin ay ka tirisay jacaylka ee waxyaabaha bulshada ee deegaankeeda riwaayadii lama huraan iyo xubinta googa ayaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan kaalimihii suugaantuna kama marna marka horese kusoo dhowaada wararka arrimaha bini'aadamnimo ee maanta waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cabdulqaadir socdaal
hoosudhac ayaa ku yimid qiimaha lagu iibsanayo ariga qaliinka dhaqaalka iyo kan yaryar ee jaqiiqda ee degmada guriceel iyo deegaanada hoostaga kaasi oo saameyn ku yeeshay dadka ariga usoo safarsada suuqan oo ah kan ugu xoolaha badan la keeno deegaanada galgaduuda ariga qaliinka oo afar toddobaad ka hor lagu kala iibsanayay heerka koowaad konton doolar ayaa hadda jooga soddon doolar iyadoo kan jaqiiqda ahna uu marayo siddeed iyo toban doolar halka markii hore uu ahaa soddon doolar inkastoo xoolaha dhoofka uusan saameyn ku yeelan qiimo dhacan sida uu raadiyo wergo u sheegay xuseen daahir deeriya oo ka mid ah dalaaliinta suuqa guriceel waa uu xusay in sababta qiimo dhaca keenta ay tahay in xoolo ka badan kuwii hore u imaan jiray suuqa la keeno markii ay soo noqdeen qoysas wakhtigii jiilaalka ka hayaamay gobolka galgaduud sidoo kale wakhtiganna ay jiraan qoysas iska bixinaya deyntii ay qaateen wakhtigii jiilaalka kuwaasi oo xoolo badan usoo safrinaya suuqa si ay lacagta deynta isaga bixiyaan bandhig laba maalin socday ayaa magaalada baydhabo loogu qabtay dadka ka ganacsada khayraadka gudaha sida khudaarta iyo dalagyada beeraha kalluunka iyo xoolaha waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo sidii loo tayeyn lahaa ganacsiyadooda iyo sidii ay suuq ugu heli lahaayeen waa xilli ay beeralaydu goosanayaan dalagyadii ugu baxay roobka guga xooluhuna ay daaq fiican heleen shaqaalaha caafimaadka ee waddanka kongo ayaa si deg dega u bilaabay ololo talaal oo adagka oo looga hortegayo cudurka jadeecada waxaa lagu beegsanayaa lixdan iyo toddoba kun oo carruur u badan kuwa oo ku nool gobolka ituriya waqooyi bari jamhuuriyadda dimuquraadiga kongo oo ah deegaanka labaad ee ugu saameynta badan cudurka ebola ugu yaraan kun sagaal boqol siddeetan iyo kow dhimasho oo ay sababtay jadeecada ayaa lagu soo warramay in ka badan saddex meelood laba meel dadka ay haleeshay waa carruur ka yar shan sano sidoo kale qiyaastii boqol toban iyo shan kun oo xaaladood oo jadeeca ayaa la tuhunsan yahay ituri waa gobolka labaad ee ugu saameynta badan cudurka ebola tan iyo markii uu cudurkan bilaabmay ku dhowaad hal sano ka hor waxaa iyana la diiwaan geliyey in ka badan shan kun iyo afar boqol oo xaaladood iyo konton dhimasho afayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyey weerar lala beegsaday shaqaale caafimaad oo ku sugnaa gudaha afghanistan taasi oo keentay dhimashada shan shaqaale caafimaada waxuuna dalbaday baaritaan in lagu sameeyo dhacdadaasi si cadaaladda loo horkeeno ciddii falkaasi geysatay saddex weerar oo ka kala dhacay gobollada gazna wardag iyo gohor intii u dhexaysay lixda luulyo ilaa iyo sagaalkeedii waxaa uu galaaftay shan shaqaale caafimaad sida uu sheegay farxaan xaq oo ah afhayeen ku-xigeenka qaramada midoobe afghanistan oo ka mid ah waddamada ay ka jiraan colaadaha ugu waaweyn ee adduunka ayaa sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaa dil afduub iyo dhaawac loo geystay toddobaatan iyo toddoba qof oo shaqaalaha gargaarka ah halka sanadkii labada kun iyo siddeediyo tobanka ay tiradu ahayd toddobaatan iyo lix warkii oo aad kala socoteen idaacadda ergo dhegaystayaal waa naga intaa warbixinada iyada oo maqal iyo qoraala waxa aad ka heli kartaan barta aanu ku leenahay internetka radio ergo dot o r g markana aan dib idinkugu celiyo idaacadda qaybaheedii kale iyo leyla
waa hagaaga dhegeystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban barnaamijka madadaalada axadda ayaad dhegeysanaysaan oo qeybihiisii hore aanu marayno intaynaan gudagelin aan idinku soo dhoweeyo heesta daalo ee uu qaado fanaanka cabdalla yuusuf hanuuniye dhegeystayaal waxaan filayaa heestaas inaad ka bogateen markana haddii aynu jaleecno danka warbixinada aan maanta barnaamijkayaga idinkugu hayno wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada qardho ayaa si uu u dhiirigeliyo soo celinta dhaqanka waxa uu ka ganacsadaa qalabka hiddaha iyo dhaqanka dukaankiisu waa aqal soomaali cunnaduna waa cad iyo caano sidaas darteed ayaa goobtu soo jiidatay dad badan oo dalxiisayaal u badan iyo kuwa doonaya inay dhaqanka bartaan noloshii yaraantiisa oo reer baadiye ahayd iyo galgacalka uu qabay dhaqanka ayaa wiilkan ku kalliftay in goobtan cusub uu samaysto uuna la yimaado hal abuur ganacsi oo uu ku baraarujin karo in dadku ay dhaqanka iyo af soomaaliga barashadiisa ku dhiirigeliyo carruurta ayaa goobtaas lagu baraa af soomaaliga waxaana warbixintan soo socota ka diyaariyey wariyaha raadiyo ergo maxamed saalax soomaali oo dhan alaabteedii isticmaali jirtay isticmaalkii xilliga ka horreeyey iyo xilli walba oo caanaha cusub u isticmaali jireen ama biyaha u isticmaali jireen ama qaadan jireen ama xiran jireen ama ama ku seexan jireen kulli hugii iyo mataqaanaa kulliga waa haynaa maxamuud cali shire oo ku magac dheer geli jire waa siddeed iyo labaatan jir isu xil saaray soo noolaynta hiddihii iyo dhaqankii soomaalida aqal soomaali ay ku dhan yihiin agabkii soomaaliyeed ayuu afartii bishii may ka hirgeliyey duleedka magaalada qardho waa goob jawi miyi leh haddana aan magaalada ka fogayn hoyga meeshu waa aqal soomaali hunguriga lagu cunaana waa cad iyo caano sidaas darteed waxay goobtani soo jiidatay dad badan oo u yimaada dalxiis iyo dhaqanbarasho noloshiisii yaraanta oo baadiye ahayd iyo kalgacal uu qabay dhaqanka ayaa geeljire ku kallifay abuurka goobtan cusub sida uu raadiyaha ergo u sheegay maxamuud geeljire goobtiisa dhaqanka waxaa yimaada dhallinyarada oo sawirro ku gala madaxda oo ku shira iyo dadka waaweyn oo berisamaadkii ku xasuusta haddaba maxaa dhex yaal goobtan geeljire ayaa inoo sharaxaya meesha maadaamay tahay meel dalxiis horta aqalka weynaa oo afka soomaaliga ahaa ayaa horta ka dhisan aqalkaasna wuxuu ka kooban yahay darmooyinkii iyo waxyaalihii mataqaanaa cawsaskii iyo kebdihii iyo alooladii iyo dhigihii iyo dhuubdihii iyo yeeshii iyo dhinacyadu kala duwanaa hadday yeeshu tahay dhafarkii iyo caynkii iyo baydii iyo hoosinkii iyo waxyaalahaas oo dhan uu ku dhisan yahay gurigu wuxuu kaloo leeyahay gurigu agabkii oo kala duwan isaguna oo nooc walba leh cunooyinka kuwii lagu cunaayey hadday tahay xeerooyinki hadday tahay fandhaali hadday tahay dhiishii hadday tahay dambiishii hadday tahay koortii hadday tahay babiskii hadday tahay dhiishii yarayd tii caanaha lagu shubanayay harugaalkii geela gaawahaha xeeradii bunsharoorka subaga lagu shubaayo xilliga mataqaanaa dadku mataqaana ay caweynayaan oo kale qarowgii oo haruubka ahaa haruub haruub haruubkii oo noocyadiisi kala duwan xeeradii mataqaana lagu soo xirayey odkaca iyo luqmada lagu soo ridayey xabkii biyaha laga cabayo talaagad aan baraf loo baahanayn halkaa la dhigayo masrafadii hilibka shirarka lagu ridayey waxyaali mataqaana satigii iyo safadkii iyo abxaddii iyo marka kabiya cagba cag taha xte waa haynaa agab naga dhammaystiran oo naga micnii naga maqan ma jiro qurba joogta ayaa ahaa qayb weyn oo ka mida macaamiisha maxamuud maadaama uu iyagu dhulkii iyo dhaqankiiba ka durugsan yihiin isaga iyo kooxdiisuna waxay qurba joogta ka caawiyaan inay ubadkooda baraan afka iyo dhaqanka
waxaa kaloo ii yimaada dadka qurba joogta ah oo iyaguna aan ugu talagalay inay mataqaana meesha yimaadaan oo markii ay saamarka oo kale ama xagaaga xilliga ay tahay ay magaalada yimaadaan oo kale ama gobolka in iyaguna usoo dalxiistagaan goobta dad badanna ay noogu yimaadeen iyagoo wada caruurtii waxaweye caruurta waxyaalo badan aanan uga faa'iideynan waxaa kamid ah afkii iyo dhaqankii iyo waxaweye waxaweye agabkaasaa la kala baraya aqalkaa la kala baraya waxaa kan wuxuu ujeedadii loo asaasay saasaana ugu shaqaynaa dadkii haddee ilmahoodii waxaa laga yaabaa inuuna afkii aqoon hadduu yaqaanana waxa weye uu ku hadlo af kale oo luqado kale ah sida norwegian iyo waxa weye wadan afkaas inuu ku hadlo marka anagoo tusaale usoo qaadanayna dad badan oo meesha noogu yimi oo holondays ku hadlayey ama waxa weye norwegian ku hadlayey waxaanu ka bedelnay afkii inaanu ilmihii hooyada horta ama aabaha meesha ilmaha wada inaanu dhiiri gelino oo dhahno muddo yar nala joog dhowr maalmood ilmaha noo soo laabo
inkastoo maxamuud geljire inoo sheegay inaanu faa'iida doon ahayn oo uu noloshiisa ku maareeyo xirfadiisa injineeriyada oo uu ku shaqaysto wakhtigiisa qaar haddana meesha iyada ayaa isbixiso oo dhaqaalaha ka soo gala waxa uu ku maareeyaa mushaharka laba qof oo u shaqaysa oo mudkiiba uu siiyo boqol dollar iyo iibka adeegyada cuntada ah ee uu meesha ku sameeyo sida xoolaha lagu qalo iyo caanaha geela uu yana uu kasoo iibsado geeljirayaasha adeegan dadka u adeegayo hadee nin dad meesha waxaa yimaada dhaqaale haysta oo ladan haddii hilibkaas oo kale la isticmaalayo haddii mataqaana cunooyinka noocyada kala duwan oo baragaiyo habeenkii oo kale casimaadaanu qabanaa dadka mataqaana caweyska dhalinyarada oo kale aan qabanaa bilow markii aan fiiriyo horta dee meeshii shaqaalaa gelaya dad baa shaqeeya howl badan baa la qabanaya waxaweye de yoomkeeda waxaweye way iscelceshataa meeshu marka dhaqaale ahaan iyo anagu hadii maba danaynayo anigu aqoon inaan dhaqaalo badan ka meesha tan ka abuuro ama ka sameeyo kuma talagelin laakiin waxaa ku faraxsanahay inaan dhaqankii soo nooleynayo afkii soo nooleynayo soo celinayo maadaama uu guuray oo dadkii reebaadiyaha hadda markaad aragto aqalkii waxay u dhisan tenanda u dhisan keliya waa ka naxaysaa warka afkii haddii afkana hadduuna ka lumo calaamad kale ma lihin haddaynu soomaali nahay dhaqan kale ma lihin haddii meel walba tagno waxa weeye soomaali shanta xidigood waxa weeye waxaa lagu kala gartaa oo meel walba goortay joogaan soomaalida waxaa lagu gartaa waxa weye afkooda iyo dhaqankooda iyo diintooda iyo meesha mataqaana siday isula hadlahayn siday isula noolaanayeen waxay xidhanahayeen waxay qaadanahayeen waxaasaa calaamado u ah marka waxaan is haddii calaamadii guud hadda dadka kale maxaa kaga duwanaanaysaan marka anugu dhaqaale badan kuba raadin maayo inaan dhaqaale ka abuurana kuma talagelin laakiinse waxaan ku faraxsanayo oo aqoon iyo oo sharaf iyo ah in aan anugu dhaqankii soo celinayo magaalada ka abuuray alaabaha dhaqanka ee goobtan lagu camiray maxamuud waxa uu ka keenay magaalada jigjiga ee deegaanka soomaalida sida uu erge u sheegay hadda dadka way ammaanaan balse bilowgii way la yaabanayeen meelo badan baan ka keenay agabakan waxaan ka keenay jigjiga agabka ugu badan kiilka shanaad runtii baa wax badan agabkan aan waxa weye dhaqaalahayga ayaana kala baxay waan iibsaday agabkan wax amaana iguma soo gelin ama mataqaana wax qof mataqaana uu isiiye oo soofala lacag aan ku qiyaasay ilaa afar kun oo dollar ilaa afar kun iyo saddex boqol xisaabxeer bay leedahay lacagteeda totalka waan hayaa lacag dhaqaalo noocaasa afar kun iyo saddex boqol ah baan geliyey ku korfargareeyey markii aan iibsanayo dadku ayla yaabanaayeen laakiin haddeer markaan keeno wax qurux badan dadkii way wada ammaanayaan cabdiraxmaan cali jaamac magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayuu uga soo safray goobtan dhaqanka ee ku taal magaalada qardho si uu ugu baryo habeen kadib markii uu uga sheekeeyey saaxiibkiis oo booqday waxa uu cabirayaa shucuurta goobtaasi waxaan kusoo arkay xeeradii soomaalida fandhaalkii xaruub liil waxyaala badan baa meesha kusoo arkay maaragtay dhammaantood aanu isticmaalinayo cuntada iyo cabitaankaba ku isticmaalaynay de waxaan markii horeba u aaday waxay ahayd dalaan deganaan iyo xasilooni kusoo arko xoogayna kusoo nafiso marka dabcan farqi oo udhexeeyo dee nin magaalo weyn ka tegey meel yaroo dalxiis oo baadiye u eg oo aqal soomaali ka dhisan yahayna tegey buuq la-aan sanqar la-aan mabaqi sababtoo soomaali baan ahay asal ahaanna ree baadiyaan kasoo wajeednaa waa meel qurux badan kulley anigu waxaan gocaansaday inaan mararka ku noo noqdo waana dhiiri gelinaya ninka odayga geljire wuxuu sameeyey inuu halkaa kasii wado bulshadana waan ku dhiiri gelinayaa inay marmar fasax u galaan oo kusoo nastaan goobtan dhaqanka ee laga hindisay magaalada lagu naarayso xarunta dhaqanka ee qardho ayaa kusoo beegmaysay xilli ay soomaalida dhexdeeda kusoo badanayaan alaabaha casriga ah ee wadamada kale laga soo waarido balse geljire waxa uu qorsheynayaa inuu qaybo kale ka furo magaalooyinka kale ee puntland si jiilka cusubi u dirsaan dhaxalkii awowayaashood maxamed saalax raadiyo ergo gobolka sanaag
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
haddii aad joogto magaalada cadaado iyo deegaanada ku xeedhan ka dhegaysto raadiyo ergo raadiyo cadaado maalin kasta saacaddu marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waa tahay dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan dhegaystayaasha doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijka madadaalada axadda iyo kuwa danaynaya inay barnaamijyada kale ee raadiyo ergo ka qayb qaataan waxay soo wici karaan nambarka gaaban ee sida bilaashka ah loo soo waco ee laba eber hal labo markana gaalkacyo ugbaad cabdinuur oo bulsho jacal ku magac dheer waa gabar da-yar oo hal abuur leh waxay ku nooshahay gaalkacyo maansooyinka ay tirisay waxa ay diiradda ku saartay qisooyinka bulshada deegaanka ka dhex dhaca waxay sheegtay inay ugu caansan tahay maansooyinkeeda qiso jaceyl oo mid ka mid ah macallimiinteeda dugsiga sare ku dhacday oo iyada xanuujisay qisadaas ayay maanta barnaamijkayaga uga qayb qaadanaysaa waxaana wareystay wariyaha raadiyo ergo ee gobolka mudug jibriil cismaan cilmi hal abuurnimadan horta wax soo bilaabay raanteedii ma jirin markaas hal abuurnimo sidaas u weyna aan lahaa laakiin waxaan ahaa ardayda xilligii iskoolka fasalka afraad iyo fasalka shanaad waxaan ahaa ardada inta badan taabuurka waxyaabaha jacaburka ka curisa ma jirin qiso weyn markaas ama maanso aada u dheer oo la dhihi karay maansadan si fiican baa loo coriyey oo markaas aan corin jiray laakiin waxay wax iska ahayn wax jacbura dabadeed waxaa dhacday dugsigii hoose dhexe markaan dhameeyey dugsigii sare bilaabay waan ka hakaday wax jacburana maan samayn wax maan samayn ama maanso wanaagsanoo fiicana dugsigayga sare ilaa heerkii fasalka afraad uu ii dhammaaday markii dugsigii sare ii dhammaaday ayaan dib u bilaabay hal abuurkaygii marka dhowr qisooyin waan sameeyey dhowr maansooyin xilligaasunbaa isdhihi karaa xilligii ugu fiicnaabay aad bilowday saxda ahayd bay ahayd marka qisooyinka iyo tixaad ka tirisay maxaad nooga sheegi kartaa noocmay ahaayeen sideese u samaysay maxaase kuugu dhaliyey dareenkaas xagee ka yimi
horta qofku hal abuurku saddex nooc buu leeyahay qofku hibo mid la dhaha jirto yacni qofkaasi mid hibo keentay la dhaho sidoo kale waxaa jirta mid la dhaho hiddo keentay oo ama familkii waxaabaa baa ka raacaysaa sidoo kale waxaa jirta mid kaloo la dhaho iyadana ma familna ka raaci maysid laakiin barasho ayaa jirta marka hatayadu wax isleeyahay waa hibo lagu laraxiiso qofkuna markuu hal abuurka yahay wax lagu garanayaa ereyada markaasi oo akhrinayo in uu leeyahay qofku markaa maxaa dareemi karta ereyadaas kale ay taabanayaan marka dhowr noocyo sidaasaan isku arkay dabadeeto dhowr qisooyin baan ka sameeyey ay ka mid ahayd qisada qaxar jacayl iyo qarashdoon qisada ay ka mid ahayd marka siday ku timid iyay ku dhacday haddaad faahfaahin naga siisay qisadaa waxay ku dhacday mid ka mida macalimiinteydii dugsiga hoose ilaa dugsiga sare waxay dhigayay bay ku dhacday marka qisadu jacayl bay ahayd kolley ustaadka iyo gabadh bay isjeclaayeen isaga unbaa jeclaa marka gabadhu may jeclayn dabadeeto xiriirkiibuu daba dheeraaday hal sano ayay sheekaysnayeen muddadaas halka sanaa gabadhu waxeed waxay ka ahayd uun yacni inay qarashkaas uun waxyaabahaas make upkaas iyo uun ay ayay ka rabtay laakiin isagu waxay ka ahayd jacayl beri haa beri ka maalin bay ku fahmi doontaa laakiin dareenka isaga uu waday maysan la fahansaneyn dabeeto waxaa dhacday iyadu dhalinyaradii bay isla sheekaysteen gabadha dhalinyarada marka macalinka aada iskugu dhawaayeen ayaa u sheegoo ku yiri gabadhani dankaa ma laha uun qarashkaasi kaa dhammaanaysaa marka isagu hadalka uma ujeedo sababtoo ah kalsooni waxaa ku jirta qofkan haduusa dankaa lahayn hal sano yacni xiriir kulama wadaan intaa mararka qaar way isku dhacayeen laakiin mar walba raaligelinta isagaa keenayay dabadeeto habeenkii dambe ayuu u yimid gabadhii wuxuu ku yiri waxaan doonayaa in maadaama muddo xiriirkeenu socday aan guri dhisano oo aan ka dhabayno marka hadallo markii aan aada ugu fiicnayn ay tiri marka ay ka mid ahaayeen iska daa uun guur iyo waxaa xitaa qabiilkaagaba ma guursado oo caddeynaysay inay qarashkaasun ka rabtay marka qisada macalinka iga sheekeeye qisada sidaas u dhacday dabadeeto dareen waxaa jira igu dhaliyey in aan maanse ka curiyo yacni si gaara ii taabatay maadaama si macalinimona waa ugu naxay oo yacni waalidnima qisadana sideeda kale ii taabatay marka maansada sidaas ku timid waayahay marka haddaad maansadaa noo maraysid
maasada waxaa ka mid ahaa axay qalbi kuwa xaniban xidhxidhan awgaa qabiran sunquudisay ee talow nafsiga qaabkeed ku celin muddaan awgaa qarwaayey muddaan kuu qubay ammaan muddaan kugu iri qurxoon maankaygaad qaadato qalbiga adigaa degee haddii dunidoo dhan qaali xumaan kuu wada qiraan canaan kuu quurin oo saxiixa samaan ku qori muddaan ku lahaa qurxoon si aan kugu qiro jacaylka qalbiga quful baan sudhee walhoo furihiisa qaado daliya qaarad kale la aad muddaan ku lahaa qurxoon dunidii waa ayaan qurhee walaal ha i quursan oo kashaada ha iga qufulin aroosaan abid la qaban ayaan boqorshaynayo kol qurayay niyad jabine inanta qanci baan lahaa ha yeeshee qiimo badan habeen qura kuma hurdayn inaad qarash doon tahood khidmadda aan soo dirana rag kale aad ku quudisaa waxaase ka qiiro badan waxaase ka qiiro badan anoo awgaa qabiran dhib iyo qaxar kuu dulmaray inaadba i quursatood qabiilaad igu nacdood qayrkayaad ii dishaa qoon baa nahay wada dhashoo diin qura isla haysta oo calaan qura wada sitee maxaad ii quursan oo qalbiga iga dili walaal qabiilka rabbaa sameeyey rabbaa qoloqolo u aasay ha yeeshee waysku qiimo siduu rabbi noogu qeexay qur-aankana noogu sheegay wixiiruna lama qarshee waxaan dhab u qeexayaa intii la isoo qatalay beerkayga lasoo qalqalay mid ii qoranoo dhacdiyo qadarta rabbi bay ahayd wixii qaladoo dhacana duruus barashaan u qaata naftayda aan quusanoo qofaan soo socon sugtaay intaad samir qaadataa qarniyo kor u dhaafay oo qiyaasba lahayn xaqiiqe intaad dacar quudan layd qardhaas isku duubal maanta marka dee maansadu aad bay u noocyo badan tahay oo yani dadku xataa mararka qaar waxay u malaynayaan in gabadh baa lala hadlayaa marka waxyaaba qaar waxaa jirta dadku inay isdhahaan waa maxay gabadhan gabadha kale yani u maansoonaysa marka anigu waan dareen hadlayaa oo yani macalinkii baa matelayaa maadaama macalinkii aan hadli karin yani maansana aanu tirin karinay sugaan macalinkii baan u matelayay dabadeetana wixii yani macalinkuu dhihi lahaa un baan dhahay maansadu sidaa ayay ahayd waaya marka maasooyin kaloo noocan lamid a ee aad ka samaysay dhacdooyinka maxaa kamid ah maansadii maanso iyadana la dhaho dhibanin oo waxaa jirtay maansadan ka horreysay maansadaas qiso yacni caadiyo laba qof ku dhacday may ahayn laakiin si kale baan u dareen hadlayay oo maansadaa qofkii dhageysta isaguna wuu wuu dareemayay marka maansadaasi ereyada markii qof ku luuqeynayo waa jacayl laakiin wuxuu ahaa dalkii bay bay ka hadlayso yacni dalkiiyo dareen hadlaya laakiin dareenkii uu maaldahan yahay oo qarsoon yahay ay ahayd oo jacayl laga dhigay marka maansadu waxay ahayd yacni wadankii inuu raadinayo qof magaranaysaa hoggaan wanaagsan uu dayac u dhintay oo markaas uu rabo in la bogsiiyo dabadeeto dadkana usoo bandhigay oo uu leeyahay halay hagaajiyoy qof wanaagsan idinku iska soo dhex saara ayuu lahaa mansas eryadeed waxaa ka mid ahaa qof jacaylku dhowr sano isbitaallo soo dhigay oo dhaawac soo maray haddii uu dharaar qura dhakhtarkayga noqo oo dabiibku dhihi lahaa codsigaas dhankiisa intaad aayar dhugatood hadal dhiiran ku jiraa dhibanaha madhayleed qof habeenkii dheelmada dharaartiina aan harin cunto aan dhadhabinayn cabitaanna dhuganayn dharaaraha adduunyadu awgaa dhantaaleen kuu qaba jacayl dhaba haddii uu ku dhihi lahaa dhibta kaale iga dhay dhakhtar maadu noqon layd anaan hadalka dheerayn dhammaadkii waxaan idhi qofka dhaawacaas iyo dhowrkaas tilmaamood qalbiga uga dhigan yihiin idinkama ag dheeree dhibanahaasi waa aniga ee intaad isdhugataan midka nabarka dhaylaa iska soo dhex saaro caashaqa u dhiirada marka yacni ereyada sida ku xusanba ood hadda adiguba ka dareemaysid waa jacayl laakiin yacni maadaama anu dalkii aan iska dhigay oo aan ku idhi qof dabiib u baahan baan ahay yani qofkii dabiibla iska soo dhex saara waxay jawaabu tahay dalkii bay ka hadlaysaa macnaha inuu leeyahay qof hoggaan fiican ii noqda adinku iska soo dhex saara qofka dayacani waa aniga ee qofkii yacni dayacaniga bixin lahaa ha laydinka helo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye rabbi ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan raadiyaha ergo barnaamijkayaga ayaad weli dhegaysanaysaan markana kusoo dhowaada xubinta googa fawsiye cumar barre ayaa toddobaadkan isku soo duba riday waxayna ka jawaabaysaa su-aalihii toddobaadkii hore
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada meel kastoo aad joogtaan xubinta gogaalaysiga maanta xubinta waxaynu kusoo qaadanaynaa gogaalaysigeenii toddobaadkii hore oo ahaa si wiif soo wiif aaboosama tarsaakana ee waaka dad fara badan ayaa kasoo jawaabay laakiin qaar ka mida dadkaasi ayaan soo qaadanaynaa waxaan ka cudur daaranaynaa dadka oo dhan inaynan soo wadagelin karin maadaama wakhtiguna uu kooban yahay dadkuna ay fara badan yihiin bal aan dhegaysana jawaabaha dadka ayna siinayaan qaarkood asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa munasar maxamed aadan waxaan joogaa gobolka mudug khaasatan degmada cabdiwaaq gogaaleysigaas yeeshe insha allah haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashaas jawaabteeda waxay noqonaysaa ama halxeraalahaas qaybta la ogayeeyaan qaybta la ogayeeyaan halxeraalahaas jawaabteedu taasay noqonaysaa salaamiya radio ergo halow asalaamu calaykum radio ergo waa faadimo cali oo kasoo hadlaysa gobolka galgaduud waxaan ka jawaabayaa halxeraalaha haabwsaakan waakan waa saynta lo-oda salaamintiin radio ergo asalaamu calaykum radio ergo waa mahadsantiin barnaamijka gogaaleysiga si wiif soo wiif haddii ka aragtiyahan aad fikirkayga ka dhiibto waxaan naqaanaa qaarada hadda ku noola daba lo-aad oo ayaga baa dhan waliba ufiirsto magacayga waa xuseen cali allahu salaamu calaykum raadiyo erga waa gobolka mudug khaasatan degmada hobyo khaasatan degmada hobyo degma u jirta soddon kilomitir oo la yihahdo labad magacayga waa nuur xaaji mawdiid gogaaleysiga galabta wuxuu yahay lo-da seenteeda bismillaahi rahmaan rahiim waxaan ahay lukna cabdulqaadir warsamo oo jooga dee magaalada cawduga sababta furtiinta ay sheegtay waxa weeye looda saynteeda looda saynteeda waxaa jira dad badan oo ayaguna jawaabo kuwaasi ka duwan bixiyey oo ku sheegay taasi jawaabteeda inay noqonayso qoraxda maadaama subaxii ay soo baxdo galabkiina ay dhacdo waxaa laga yaabaa marka in siyaabo kala duwan loo yaqaano marka waxay noqon kartaa saynta lo-da iyo qoraxdaba maadaama deegaanada ay ku xiran tahay say u kala yaqaanaan jawaabta gogaalaysigaasi intaasi ha inoo joogo dhegaystayaal gogaalaysiga maanta waad kala socoteen idaacadda ergo haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban
raadiyaha arrimaha bini-aadamnimo ee ergo ayaad la socotaan oo xaruntiisu ay tahay magaalada nairobi waxay noo soo socda qodobo kale oo xiise leh oo barnaamijkayaga maanta qayb ka ah hase yeeshee markan aan idiin ciyaaro mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
halka aynu heystaa kaga gudubno rediyo ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban xubinta hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan waxaan idinkugu haynaa hal abuure siciid cabdirasaaq cilmi oo lagu naanayso siciid talo wuxuu gabayada bilaabay isaga oo toddoba jir ah waxaana hadda uu jiraa sagaal iyo toban sano gabayada uu tiriyo ayuu geela si gaar ah ugu ammaanaa dhaqanka soomaalida iyo jeclaanta uu geela u qabo waxa uu ka tiriyey gabay gaaraya labaatan waxaana uu xoogga ku saaraa mudnaanta geelu u leeyahay soomaalida sida uu abaarta ugu adkaysto gabayadaa uu tiriyey waxaa ka mid ah gabay la yidhaahdo aman dayrnaa waxaana waraysigan soo socda siciid la yeeshay wariyaha raadiyo ergo ee magaalada laascaanood faarax dubad suugaantu horta waxay tahay magaca suugaan waxay isu keentaa waxaa loo yaqaano hal abuurnimada oo qofba meel ka yaqaano sida la yidhaahdo aabaha suugaantu waa gabayga waxaa ku xiga heesta oo iyadu kala baxdaa heestii la tuman jireed oo kale haddii ilahay idinkeeda leeyahay jiiftada marar u dhiganta abwaankai hadraawiba uu badanaa tirin jiray waxaa xitaa dee xubnaha dumarka oo kale buraanbur oo kale waxaa loo yaqaano duurowga oo gabayga ku baxa hoobaalada heedh oo kale haamihii la tuman jiray heehayaad oo kale hadeer la odhan jiray haamaha la tuman jiray suugaantu waxay u kala baxdaa markaa waxay u kala baxdaa qaybo fara badan marka waxaa la isku yidhaahdaa magaca suugaan kulligeedna hadha waxay noqotaa labada macnay loo yaqaano hiba keentay iyo hadi keentay kay doontaa ha noqotee maxay tahay hiba keentay iyo hadi keentay hiba keentay waxa weeye wax isir ama ab ku yimi ama xag hooyo ahaato ama xag aabe ahaato oo layska sii dhexdhexlay bay baa la yidhahdaa hiba keentay hadi keentayna waxaa la yidhaahdaa arrin baa kuu yimi arrinkaa waxaas ka jeclaysatay arrinkan iyo ka gabay ama ka hees ama arrinkaas ayad markaa hadi keentayna kaasaa la yihahdaado had baa keentay marka labada nooc bay u kala baxdaa markeeda hore waa tahay waxaad ii sheegtay adoo toddoba sano jira in aad bilowday inaad gabaydo ma fir baa jiray hore oo sida aad haddeer sheegaysay mise waa wax adiga keliya kugu koobnaa
mayo walaalo waxaan marayaa anigu marka aniga laygu daro waxaan marayaa saddex qof ama saddex oday oo kale ah baan marayaa adigu aabbahay awowahaybaa sugaamestayaalahaa marka taydu aniga waxay ahayd hiba keentay
firsanays ha waan firsanayay markaa toddoba sano jirka markaad ahayd bal waxaad nooga warantaa gabaygii kugu horeeyey ee aad tiriso ama suugaantu nooca ay ahayd aad tirisay
gabaygii iigu horeeyey aan tiriyey waa gabayga ammaan diiraan oo gabaygaan gabayadeeda xuso buu ka mid yahay waana gabayga kugu horreeyey waa gabaygii iigu horreeyay adoo toddoba sano jira toddoba sano jira marka dad badan bay la yaab ku noqonaysaa qof toddoba sano jir ah oo gabay tiriyey oo gabaygii ammaan dayran ammaan dayran bal micnaheed ammaan dayraan ammaan horta iyadu waa ammaan oo waa ama qurxin ama waxaasi wuxuu ahaado la sheegayo marka dayraantu waa geel dayraanna waa geel kelmada dayraanna waa geel labada kelmadoo la sugeeyo weeye marka waxaa igu dhaliyey nin abwaan ahaado waagayo nin weyn ahaa oo gabay u tirinaya xoolaha loo yaqaano idaha marka xooluhu kulligood male eed laakiin waxaa suugaanta had iyo jeer soomaalida kusoo noqnoqota xoolaha layihahda geeluneyda meel qiimele kaga jiraan abda male nin soomaaliyaan ayra geel dhaqan baa gabay hore ku jirtay marka waxyaabaha kaleoo soo hadalqaadka kaleoo dhanba diintana ahaatee way kaga badan yihiin gaar ahaanna soomaalideennan waa xoolo inoogu qaaliya innaga oo waynu ku kala baxnaa waagi hore yarad iyo gabaati wax layihahda loo kala bixin jiray gashiga iyo dee magtaa lagu kala qaadan jiray ninkii aan geel lahayn wax gunabu ahaa marka ninkaasoo idaha aada u faaninaya oo gabaygiisa weliba aada ugu qurxinaya iyagoo la dhoofinayo iyagoo haddii ilahay idinkeeda leeyahay lahayaamiyadu meel la geeyey markaasaa waxay igu dhalisay inaan gabaygaa tiriyo hoyaala hoyaalaaye hoyaalaaye hoye alla hoye hoyaalaaye hoyaalaaye hoy hoyaalaa hoyaalaaye hoyaalaaye hoy nin waliba duuc buu uga hadlaa dooda hadalkiisii warduunyada haddii aanu galo ninayba waa dookhe anigan midiiday ninuu wada danaynaya halkan doortay maasada markaan dib ugu soo laabto dayraanta geelaahi waa dunida qaybteedii hadday diiqdo waa loo samraa si diigta dayraani waa inaad dadaalla u gashaa badha diraaceed hayiina qalka kii lagu dadbaba korula duulaya oo ceel ka soo dara yabay dowlad dhalaysay waxa iga dardarana hadduu daayin idin daayo diiwaanka kuu qoran cirkoodhoodii lagu dayray haddii si ay abaar daran dhacdee daaqu yare gaabto oo uu dadkii xaaluufay duuxo iyo burba halkii ugu dugsoondhoodiba dacal ka geysayo dodobay qadaadu biyaha loogu dowdabiye daraan xabow xudhooniyo afruka iyadu doonto ma danayso geed keliyi yahay wadundumisay iyadoo dunwacanbaa kaliil dacal ka saartaye damalku caleentii belbelay ducusha u booday geed madow iswada daadiy iyo darafta dhaameelka daran boosna waa lagu dhaqaa sidigta dayraani hadhow roobku waysaga daadayin baa faxane isaga oo dusha ka haya uu daadku mulucyeeyey ma dareentee dhaxantee biyahay toosuu diraysaye hadhow wow dareertaa bartiyuu ku daay roobe markuu doogu soo baxo markuu sarin ku danshoobo oo ay dibira jibsato danuga soo caagto jilaalkii kii ka dacguray gaawe laga dugyo dodobaad markay joogto inaad diraysqooqo oo dobi bidixda garidobaad ku daraysay dodobaad markuu joogo oo inaad diraysqooqo doobi bidixda ka ridoobaad ku daraysaye dayraanta geelaahi waa dunida qaybteedii hadday diiqdo waa loo samraa sidigta dayraani waa inaad dadaalla u gashaa badhe diraaceede haddaad reer ka soo doontid gabadh deriska ku dhowa oo ay deeqa kugu meheeriyaan dumarka ti fiican oo ay shuruudku ugu daraan yarad la soo doonto dayraan haddii aada wadan hawshu ka dadani intay duuray joogtiyo intay dabeedda meerayso ama si ay danyare kaafidee dahab dhaqaalayso ama si ay bisha hori iyo dabo maalin daran doosho soo doga baareed wiqii daylo laga waaye hadday dayrtu meel dheer gashee laysku dayi waayo durimaha xadeedkiyo badda dacalka soo saarto oo dunyo kale wiilahaa qusku daba joogo dayraan halkii loo diraba uu jurjurisay
ammaan dayran halkaas marka toddoba jir baad ahayd gabaygana waa tirinaysay maxaa kugu dhaliyey baad is leedahay in aad hashaa dayraan saa u ammaanto waxaa igu dhaliyey niyo horta toddoba jirkaasi horta dee uma ahayn horta dadkeenanu de qof yar u yahay raggii hore ama taariikhdiisa haddaynu baadhno dee qof buu ahaa magaranaysa wax la weydiiyo marka haddeerna dadkeena teelteel buu uga dhashaa sidaa darteed waxaa igu dhaliyey ammaantii markaad aragtid waddo la mari lahaadoo macaan oo waddo kale loo leexday markiiba waxaa soo saniyo haddii waddada la mari lahaa saa la odhan lahaa marka hashaa aad kusoo halqabsanaysay deeraan geele ka mid ah deeraan geelay ka mid ahayd waa hal aan caanaheeda jecel ahayd oo aan nulahayn bay ahayd deeraan hasha la yidhaahdo magaca deeraanna waa hal magaceed iskeedaba marka waxaa igu dhaliyey xooluhu ammaan wooda leeyihiin oo anba gabaygayga xaggiisa hore waa aniga kule dunyada haddii aanu galanaynaba waa dook anigaan ma diidayn inuu wada danaynayo halkaan doortay maa isla markaan dib ugu soo laabtay diiraantii baan marka dambe sheegaya oo dib ugu laabanaya laakiin markooda hore dee dabeerana ahaadeen xoolo mid waliba manafacaad buu leeyahay marka waxaa igu dhaliyey ninkii oo magaranaysaa waa tahay gabayada kale ee aad tirisay oo kale maxaa ka mid ah waxaa jira inaad gabay la yidhaahdo hibo oo kale aad gabadh u tirisay sidaad ii sheegtay waa ma maaso weeye taas a marka waxay lahayd dib wax ugu xasxasuusto dhallinyaronimadaydii bay ahayd deegaan holholyaadan kusoo koray weli dhallinyara tahay
a adigu de ma yaraantaydii bay sii ahayd dhallinyaronimada waxaa loo yaqaanaa de kulle ilaa dada laakiin yaraantaydii baan ka wadaa ciyaalnimadaydii bay ahayd halka hadalka la jira marka deegaan la yidhaahdo holhol oo aan kusoo koray baan aada u jeclaa marka halkaasaan gabadhan magaraasaa baan u tiriyey marka adigu waana sarbeebda qof magacii iyo gaar ahaan iyo inaan aniga hay iyo waxaan isma sheegayo gaba jacayl ahaa yaa jacayl bay ahayd maa sidaas bay intee sanaa jirtay markaa markaa waxaan jiray adigu dhowr iyo toban jir ilaa saddex toban meelaha sanaha marka waxay leedahay iyaduna waxay leedahay hibadan jeclaayay macdantii la hobay iyo hoygii shidaalkii ama buurta hodankaa holholtii ku dhalatay qur-aankana ha iyo wow halkaa loogu dhigay goortii hagoogta iyo hindisaha xishoodka iyo hanka dumarka uu galay istir markaa qof dumaraa tahay goortii hagoogta iyo hindisaha xishoodka iyo hanka dumarka uu galay hoyga aqoonta iyo xudun loo habeeyey berimaynka hooseesiga dhariigahana tahay hadaf guurka loo galay hindisaha jacaylka iyo hadaf guurka loo galay la habaysay wiilkii hareeraha dhidale iyo curdin looga dhigay hoy aniguna hagaagiyo aniguna hagaagiyo hawraarta khayr kale waxba ku hagran maayo hareertaadayg
waan gartay gabayada kale ee aad tirisay ama maasooyinka kale maxaa ka mid ah maasooyinka kale iyaduna waxaa ka mid a anaga dalkiisii fadhina daraaran ugeeli anaga dalkiisii fadhina daranta weynaaye marka uu diraacdii ku dhalo dalaqyadii xaabo duri maha galool kale markay duurka ka idlayso waxay duugta duugtaba markuu coysku degi waayo dayac kuma gashe waa inaad dhani la doontaaye maalintaa dal badan sii martadu layska daba joogiye digarey markay maraysubaa laysu didiyaado habeenkaa waxay sii gashaa daray lamaan ceelka dacalkiisa habeenkoo daloor hadhayna waa laga dariirshaado dunuunuca ka baxayaad cirkooda iyo moodaado ceelalyada waxaa loo diraa laba aan daalayno culustana waxaa loo deja dhib ku gamuray yeelkii dankagay bay biyaha dalaq ku siiyaano libdhadaan dhulkaba diirin bay soo duul hogataayo figladu daraayuu biyaha duni ku qoyaayo dabaq dabaq intay soo dhaxday dib inka saartaado dabaq dabaq intay soo dhaxday dib inka saartaado biyahay diraysaa wadnaha digi ka yeedhaado biyahay diraysaa wadnaha digi ka yeedhaado dhowbaa rakaad lagu dayaawow degsanayaaye darka ceelka waxa joogabaa laga durduurshaado hadhowbaa durduurlo marshaakiisa doonabaayo iyadaa dirays faranjiiyo daar la simay moodid duhurkay dareertaa waddada dabada saydhay nirgaadiiqayiyo waxaa ka hadha duqa hawaaweyno dureemada gabowdiyo dunkaydaanka gelisaayo degdegna xerada uma soo gashe way dul hogataaye dhenge debicsaniyo foolidaa lagu duduucaaye debicsaniyo foolidaa lagu duduucaaye doqon bay hordow muuqatay waa dul taagna inta badan gabayada ee aad tiriso waxay u badan yihiin gabayo dhinaca ammaanta geela maxaa u sababa
waxaa u sababa geelu horta aniga siciid ahaan wuxuu leeyahay xoolo qaali ah maadaama aan joogo dalka soomaaliya dalka soomaaliya waxaa ugu aada looga tixgeliyaa waa geelahu aniga ada marka horeba kelmada kusoo qadanaya abdamalani soomaaliya aan erageel dhaqan marka gaar ahaan anigu siciid ahaan waan u jeclahay geela waa waxa keliya waxyaabaha lagu yaqaano kasoo dooga laga yaabo inuu afar afar ama lix lix abaarood oo dabada isku qabtay uu kasoo doogo oo geel abaarka sareeya baa layihahdaa waxaa kaloo jirta marka aniga gabaygii kelmadaha gabaygii hore kusoo qaadanayay jilaalkii kaadacguri gaawi laga dub ta kale waxaa jirta afkurubadlaha roobku markuu da-ayo xooluhu dhaxamaysan yihiin iyagoo abaar soo maray marka roob helo xoolaha kale way qabqadhaanoo laakiin kani roobkoo da-aya buu cabaabiyaha marka waa aniga halkanba kusoo qaadanaya isagoo dushaa ka hayo daadku murciyey madareenta dhacantay biyaha toosu dirasa waxaa jirta dhir abaarta xilliga abaarta baxda oo iska xigmadaha ilaahay xilliga abaartu ay ugu daran tahay bay baxdaa ilaahay baana ugu talagalay in lagu badbaado xoolaha kale markaa ma cunaan geed madow baa layihahdaa geed madowga waxaa ka mid geedka meygaaga waxaa ka mid higlada waxaa ka mid cadayga marka adhiga iyo waxaasi badanaa ma cunaan waana dhir markaa quracoo kale waxyaara layaabay ama dhaameel buu bixiyaa xilligaa marka waanigan kusoo qaadanayo iyadoo dumacan baa kale gacalka saarta damalku caleenta bilbeeda cushur buday geedmada isu wada daadiyay darafta dhaameelka daramboosna waa lagu dhaqaa siirka biiraan daramboos waa daran qallalan oo geel cuno xoolaha kalena ma cuni karaan
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
ka dhegayso raadiyow ergo isha wararka arrimaha bini'aadannimada idaacadda daljir maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dhegaystayaasha qaar ee jooga soomaaliya waxay nagala socon karaan idaacadaha ku haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegta aynu ku leenahay ee radio ergo o r g markana kusoo dhowaada riwaayadda lama huraan oo barnaamijkeena ugu dambeysa xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahaayeen nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqan celinta dimuquraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaa soo saaray raadihii la oran jiray irin ee wakaaladda wararka qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha bini'aadamnimada magaca sheekadu waa lama huraan waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye ammaandarrada baahday kala dambayn la-aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekadu waxay astaan midnimo u qaadanaysaa tuulo qayaali ah oo ay ugu magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhani ku wada noolaayeen iyada oo dadka aan loo kala xigsanayn qabiil iyo koox mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxay dadkeedu ku wada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jahaysto koox hubaysan ayaa halkaas waddo ka dhigatay dadkii deegaanka degganaana u diiday in si nabad ah ay u degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay nabadda bideen waxaana ay bilaabeen in dib ay ugu soo noqdaan tuuladoodii si nolol cusub ay halkaa uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaalnimo cadaalad iyo isqadarin taas oo keenaysa in dadku ay higsadaan nabad iyo horumar
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan safarkiinaan idin soo raaco waayo waxaan ka walwalsanaa meeshii aan u mari lahaa garoonkaas oo hadda waddadan wax gaadiid ah ma soo maraan miyaa sideedaba xaggee darawalow gaadiid ka soo maraa sidii ummadda u kala qaxdayba wax gaadiida lama arag oo dadka waxay gaadiid ahaan u isticmaalaan awrta dameeraha wixii iyo wixii dushooda ay ku qaadan karaan walle waa wax dhib badan laakiin hadda tuulaba ma moodid marka aad eegto siday u fiday iyo siday u dhismayso aniga xataa meeshaan fursad bay ii tahay ciyaalkaygaama keensanaa waa meel si walba ku fiican nabadgelyadeeda ka waran meeshan iyo xaalkeeda sidee weeyaan waa sidaad ku aragteen laakiin dadku waa dad isjecel oo ismaqla oo isku duuban waxna iska maqla oo maxay yihiin dadkan sii socdaa ee maryaha cadcad sii sita oo xaggaas u sii socda maxay yihiin waa ergo shalay aan u soo saarnay inay kala dhex galaan kuwa ku dagaalamaya waddada soo gasha tubcaana oo hadda kuwan dagaalamaya sidee loo kala dhex geli karaa ilaan waxay ku dagaalamayaan waa isbaaro gacan kuhaynteedee adeerow bini aadanka lagama quusto oo xayawaanka waxay dher yihiin caqli iyo hadal sidaa daraaddeed baa annaga waxaan ugu talagalnay inay ugu yaraan xabadda joojiyaan walow aan ognahay inay isbaaro dad u kala rooneen waa runtaayo oo waxa haatan waddadan xun iyo qarqajeexa na marinaya waa iyagii oo aan caqli ku filan lahayn waa runtaa laakiin aan ku warramee reer tubcaano waa dad aan dagaal iyo dhibaato dad ka shaqayn waxay jecel yihiin inay ummadda dhammaan kula noolaadaan nabad haddaba sidaa daraaddeed waxaa ku soo qaxay dad badan oo abaaruhu soo waxyeeleeyeen iminka aad arkaysaan waxaa halkaas geela halkaas daaqaya iyo lo'daas waa seerooyinkii tubcaana waa meel janno ah oo haddii ay sidaas sii ahaatana dad badan ay soo degi doonaan waa run ahaatanba dad badan baa dib ugu soo noqday weliba si fiican baa loo soo dhoweeyey waxaan u malaynayaa inaan soo gaarnay garoonkii busle waa kaasoo inoo muuqda waa kaasoo haa haa haa waan arkaa waan arkaa waxaan ku dhigaynaa meesha looga leexdo maxaa yeelay annagu horaan usii gudbaynaa si aan kaltanka birri haddii alla idmo aan safka u galno dadkaan safarka dheer soo marayana aan dhaqso u geyno magaalada hadduu lahaan ka dhigo mar kale aad baad umahadsantihiin ee goormaa laga yaabaa inaad halkan ku soo aadaan adiga birito barqadii hore haddii alla idmo welibana jid kale mari mayno oo aan ahayn midkii tubcaano haddii alla idmo sidii aan ku ballanqaadnay kaasaana inoo nabadgelyo raan haddii alla idmo halkaasaan inku sugaynaa anigii saaxiibkay ee nabadgelyo nabaday nabaday
gabadhahey sureere sureer kaala kaalaab inti intii kaalaab kaale aabbo sureerey sureerey sidii hore ma tiid hoostaan kaala socda intaasi maxaa kugu dhacay aabbo sidii hore ma fircoon shaqadaada sidii maaha waxbaha si kaa eh aabbow aniga adiga wax kalama qasanay ii sheeg maxaa jira maya aabbo wax weyn ma jiraan waan si iska fakarayey aabbo sureer ii sheeg anigu aabbaha baa nahay ilmahaygan adaan kugu jeclay waad ogsoon tahay caruurteedana waad ogtahay adiga kugu jeclaa sura wax kaa qarin maya ii sheeg aab waxbaa jiree wixii jira ii sheeg haa aabbo waan ogahay waxaanse u malaynayaa aniga iyo adiguba isku si ayaan uga wada fakaraynaa waa dhuubow oo la dira xilli ay dagaalo ka socdaan agagaaradeenna waddadana aanay ammaankeedu sugnayn aabbow aabba waxaan kuu sheego way jirtaa taasi waxaase kuu sheegaya aabba inuu dhuubow nasiib leeyahay oo aad og tahay inuu haddan raacay gaari halkan ilaah u soo qotomiyey oo olbalma lama filin hadda nabad buu ku tagaya qalbigaaga khayr u sheega dhuuba wax shara arki maayo aab waa runtaa aabbo waxaan ilaah ka tibin qofka kuma dhacaan waxaanse iska nahay bini aadana waan walwalaynaa waa runtaa inaad walwashay adaa iga walwal badane aabba waxaad yeelaysaa dhuuba iyo calibaashi ayagoo nabad qayb imanayaane tartiib aabba sidaa maha ya aabbe waayahay aabbo wax walba khayr ayay noogu dhammaanayaan laakiin aabbe sureerey xabaddii sidaa adalkaysa way istaagtay oo wax dhiba ma jiraan haddana waa ilaahay hadduu idmo way imaanayaan iyagu adiga reerkiisa iyo aad carruurtii ka sii warhaya anigu waa soo laabanaya aabbow maad maantana iska hubsatid oo aad iska joogtid ilaa waad og tahay dadkan waa taqaanaa intay xabadaha in yar joojiyaan bay haddana dib u bilaabi karaane alla gabadheeda sureer oo hadda aabbow nimankii dibada laga soo iibiyey miyaa jooga weli beerta haa iyagaaba balkii aan ka gadannay iyo cawskii ayaa halkaas u yaalla oo ay rabaan inay meeshaas xoolahooda ku daaqsadaan qaarna ay qaataan alla waa gar aabbow haddii ay sidaas tahay iska sii aad anigana reerkii igu hallay ilaahayna tala saara aabbow waa yahay aabba allaha nabad nabad yeela aabba haya haya haya haya aabba sii bax adiga haya aabba ordaya khayraas ku
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan magahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydii